qolooyinka layaabo iyada caalamiga iyo dawladaha soomaaliya daneeyo oo ku bixiya qarashka badan nabadgelyadeeda ayaan ugu nimi nasiib wanaag waxaanu la kulannay in madaxweynaha dawladda meel gaarka isaguna safariga ka yimi inaanu ay dhacday inaanu isagana aan is aragno waa fursad qaaliya oo aada u wanaagsan oo aanu doonayna nalafiyada bal mar una dhacdo weliba waxay ku dhacday meel ku habboon oo ah meesha ay degan yihiin dadka ka tirsanba dawlada haadeene ciyaara haadeene beesha caalamka oo soomaaliya ku mashquulsan meelay joogaan oo haddii ay wanaag ku dhamaatona wanaagga nalala qaadan lahaa haddii ay dhibaato ku dhacdo ku dhamaatona kolley nala cid un la eedeynayo ciddii markaa dhibka un geysatay kala taga leh laba jeer baan kulanay xalay u ahaa aada iyo aad baanu annagaa ugu tagnay degaankooda si fiican baanu ula sheekaysanay waxaan ku heshiinay in laba wasiir arrimaha aanu ka hadli doono ay u noqdaan gundhig ay soo deergareeyaan laba document laba dagaab oo markaas laisla eego si wax ku oolana wax soomaali banayo uga soo baxaan labada wasiir mid dhinacooda ahaa midna dhinac iyago ahaa general cabdullahi axmed jaamac oo wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose ayaa dowladda puntland markaa maslaayay daraafkii aanu geynay annagoo diyaarsan halkaa yaalla oo weliba ingilish lagu turjumay waa la diyaarsi xalay diyaariyeen waxaan anagu danaynana aada u danaynayna waxa weeye qodobada ugu muhiimsan hawda waa kala joognay meelaha iyaga oo anaguna puntland hawsheeda annagayna haysatay cid wax lagu tarimayn iyaguna xamar bay joogeenoo kolley hoo meesheeda baa hawsha ku haysataa heshiiskii gaalkacyo lagu gaaray oo saddex iyo labaatanka august ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid iyo xukuumadiisa kala socotay xubno baarlamaanka ah aanu gaaray horaan u ogaanay inaan heshiiskaas la wareejin oo hay-adihiina loo qaybin dawladda dhexdeeda ayaa qaybsan aniga inkidoon u kalifay inaanu meel walba geyno oo sirasi u tarjino oo u qaybino arrintaas waa ku ciilqabnay xalana arrintaas inay kollay lasoo qaatay meeshaas kuma anaan soo qaadin lakin documentigii xalay aanu diyaarinay waxaanu ku soo qaadnay saddex arrimood anaga muhiim noo ah wixii iyaga markaa dhinacooda ka imaanaya waa gooni saddex arrimood mid waxa weeye heshiiskaas in madaxweynuhu iyo anagu warqadda aan wada saxiixayno oo agreementgan kadaba adkaynta kii hore ah qodabo dheeraada lagu daraayo in lagu caddeeyo inuu yahay mid laysla ogolaado oo triambulaha lagu qoro artiklaha lagu qoro tan kale waxa weeye sidaan weligay hore uga hadijisay laba arrimood oo kale oo muhiima ee dadka soomaaliyeed oo dagaalsan oo intaas diriraya ee soomaalida xukumahamaada wax lagu heshiin waayo ama hal baa ku dheeraada ama hal baa ka baqan bal in laysla lafaguro oo dawladdan kumeel gaarka ahay oo ilaa labadii kun iyo afartii madaxweynihii horey madaxweynahaana isaga dameeyeen waxaabaa dhismaheedu yahay in ay dadkii dib u heshiisiiso oo wadooyinka ay furto oo la wada hadlo oo wixii wax tibanaya la wada hadlo wixii wax kaga maqan yihiin oo rabaa inay kaga qayb galaan qaab siyaaseedna albaabka u furaado ma aha in la yidhaahdo ciddii walba oo naga hor timaado hala iskala diriro waxaan anagu marka arrintaas danaynaynay kol haddii magac uu jiro adduunyadana ictiraafka ilaa heerka haysta in aan heerkaas ictiraafka looga faa'iidaysan si aan shaqayn karin maxaa yeelay ilaa haddeer ilaa kod iyo sagaashankii intaasoo dawlada kumeelgaala la sameeyey midaba nooca hadda ay wax ku socdaan bay ku socotay madaxweynaas suurageli waayo mawqifka anagu aan qabno oo puntland siyaasadeeda waxa weeye wixii suurageli kara oo dhismi kara hadduu ahaado heer tuulo heer degmo heer gobol iyo heer state ama dawlad dowlad goboleedku waxaad moodaa in xoogaa hooseeyo magacaas dhowr gobol ama hal gobol iyo wax inuu tilmaamayo dawlad walaayad ah oo ka qayb gasha federal kristanka oo dawladda federaalka ay loo dhisay oo hiigsanayso in intaaba ciddii awoodeeda lagu taageero oo dadaalkaa la wado in la dheeraysiiyo dastuurkii dawladda ka dhexayn lahaa federaalka ilaa shan sano hadda aan weli meelu marayo aan la aqoon heshiiska gaalkacyona aan ku gaarana ahaa bal annaga xaggee lagu soo wareejiya annagaa dabada ka riixayn oo garowga aanu ballanay in ay noqoto saldhig si halkaas anaga laftigeyda meel noo dhow haddaan ka firaagarona anaga ala dheeraysiiyo cid taageeraysana waa buux oo gacan ka geysanaysa ama qarashka ha ahaato ama farsamo ha ahaato si markaas soomaali wax ay ku heshiin ka dhao documentia meesha kasoo baxaan oo dhinac socda anaa dawlada iyo anaa dawlada iyo anaa aqoonsi haysto arrinta labaad waxa weeye oo muhiimka ah anaga mas-uuliyad way naga saaran tahay sida ay nooga saaran tahay soomaali oo dhan meesha hadda anagu aan ka mid madaxda ka nahay oo ah meelaha aada iyo aada ugu baahan in laga hojgeliyo mashaariic horumarineed in annaga iyo qolada dawladda federaalka ku meel gaarka ah aan isla diro in halkaas dadka degan ay u baahan yihiin mashaariic horumarineed oo deeqda caalamka ay deeqda muxuahay beesha caalamka ay u heelan tahay oo dhaqaalada u hayso inay gacan ka geysato oo maanta meesha qaadan ka dhow keliya ay tahay iyada iyo dhinac askari oo galbeed oo anaguna aan marna xisaabka ka saarin waa dad walaalaha iyaga ah oo aan iyagana jecelnahay horumarkaas inay wax ka gaaraan macnamaha istiqraar haysta iyo deganaansho kulli soomaali kala tegi doonto kala tegi maysa maalinba soo noqonaysa sidaan aaminsanahay aanan anagu ku noqon bakayl in iyagana wax laga qabto annagana meelaha hadda dagaaladu ka socdaan oo labaatanka sano ku dhow wax ka socdaan ayaan bakayl ku noqon ciddii markaa magax loogu dhiibo inaan budna wax ka laga heli midaas aada u adag weeye mujtamaca reer puntland waan annaga wakiil uga nahay wax badan baan ku hadalnay adduunka o dhan waanu sheegnay in badan baa nala galosatay waa nala ogol yahay waxaan rabnay maanta inaan ugu magac yeelo madaxweynaha dawladda kumeel gaarka inuu aqoonsado xuquuqda puntland ay u leedahay inay horumar gaadho muddada sanafisha laanka oo dad badan oo qaxooti koonfur ka yihiin iyo meel walba ka yihiin ay wada joogaan una baahan yihiin dekada la waasiciyo aerobooro wax looga qabto isbitaallo loo dhiso kuwaas oo aan waxba laga qaban intii dawlad soomaaliyeed ay jirtay weligeed mawduucyada asaasiga marka oo noocaas oo kale ah ma jeli karaan negotiation waxa weeye horumarka dalka negotiation ma jeli karo wexal ah dadka soomaaliya in la heshiisiiyo ma jeli karo negotiation in la abka loo furo ciddii markaa laga maari waayo markaa si doona markaa hadda looga fashado ma jeli karaan taasuna in dalka go-aankii uu gaaray oo transitional federal garterkii ay samaysteen muddadii ka dhamaatay kii bedeli lahaa lagu dhafsado si dalka wax isu raaci karo dadka laga dadi karo ay meesha usoo baxaan arrintu halkaasay salka dhistay anagu wax kusoo kala kacnay waxaana noo muuqatay in rag badan oo dawladda ku jiraayay ayan ogoleyn meesha xaal hadda marayo inuu dhaafo anaguna saas ma aqbali waxaana ka geli kari baasimasoo borta hay-adihii dawladihii hadda deegaankan gelad u joogay qaar badan baa nala soo xiriiray waxay leeyihiin war bal waxaad yeelaysaan daaqad furan dhaaf daaqadda waa iska furanta weliba labadii baan furayna waxaan keliya xoma laakiin marna layaan usoo fashan inaan gurgurtan ka gelayno horumarka puntland iyo soomaali in dib loo heshiisiiyo meeshii maamul u baahana in maamul laga dhiso dastuurkii kumeel gaarka ah kaana ou haddeer sida uu yahay uusan ahayn kan saxa kan saxa uu yahay kan shanta sano xoryahanimada ku soconayo aan u baahna inaan dhisno oo wax lagu qaybsado sidaas baan sidaas baan kakabiiskarayna wanaagsan
nolosha ka dhacdada xilli waa inta aanu heshiis ka dhacay ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka kuma kamid ala socda cid loo taagano fiican nooca
anigu hebel iyo hebel oran kari maayo laakin waxaan anigu ogahay inaan la fulin inaan laga wada warqabin oo aan la qaybin ama qodobada ku saabsan horumarka dawladda puntland mashaariic horumar in laga hirgeliyo oo ayan ogoleyn
waxaad diisan tihiin maamul goboleed oo waxaad rabtaan dawladda puntland la yidhaahdo oo dawladda puntland iyo dawladda soomaaliya ay noqdaan laba dawladood maya adeer waxa weeye waxaas laba yaani yii waawaa la kulli doono darsanaantaas waa relative cid hadda siman iyo cid hadda magaciis waxaas laba yaani waxa weeye soomaaliya waa hal dal waa hal dad wixii meelkii wax laga qabanayaaba waa meeshii kale meeshii maanta ammaan leh meel kasta wahaati maanta ammaan wuxuu ka jiraa waqooyiga soomaaliya ama ha ahaato puntland ama ahaato soomaaliya in wax laga qabto ayaan anagu rabnaa ciddii marka doonaysa inay sasoo kusidatay ay kula wareegtay adduunka diiday meel kalena horumar laga sameey ka yeelmeen maxaa hor markiiba hortaada malaha intaasaa ku heesay assalaamu calaykum waraxmatullahi